ajimaciin alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah marka ugu horreysa waxaan jeclahay halkan inaan ka salaamo bulshada somalilan hogaanka xisbiga kulmiye madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan saddexda golo qaran iyo shacb iyo iyo bahda miidiyaha kolle maan jeclayn inaan shiir jaraayad qabto haddana waxay gu khasabtay qofku markuu xogogaal yahay wax badanna aada xog u hayso markaad aragto rayacaamkii guud ee somalilan oo lagu sameynayo defershan amba la bedelayo waxaa ku khasbanaaday inaan waxoogaa yaroo bineexiyo waxaan rajeynayaa shirkan inaanu noqon doonin shirkii ugu horreeyay aan ka hadlo waxaa jira daraasado la sameeyey iyo xogo badan oo aanu hayno haddaan ahaan jiray dowashirkooyinka amniga sababta xafiiskayga wuxuu ahaa xafiiska ugu xogta badan leh somalilan marka waxaan jeclay inaan halkan aan kaga hadlo dhowr qodob qodob waxa weeyaan wuxuu noqon doonaa inaan iftiimiyo somalilan political crisiskan ay gashay waxyaabaha u sababa qodobna waxaan jeclahay inaan kaga hadlo xeerka xeerka xisbiga iyo xeerka xeer number fourteen iyo waxyaabuhu ka qabo oo shalay aad muddo niman xubno golaha wasiirada ka tirsan inay ka hadleen qodobka ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan talow soo jeediyo shacbi weynaha somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo iyo iyo hogaanka xisbiga kulmiye haddaan ku horeeyo somalilan sidaad ogtihiin imka waxay gashay xaalad la odhan karo waa political crisis bay gashay sababna waxa u ah sidaan rajeynayo wasawir aan idiin muuqanin bulshada somalilan waxaa sabab u ah gruub ka tirsan xukuumaddan madaxweynuhu hogaamiyo gruubkaasi waa gruub caan ah waxdeeda amnigu amba qolada amnigu waxaanu naqaanay gunti gaabaan odhan jirnay markaanu ku jirnay siyaasadda waxdaasi magacyo badan bay isticmaashaa horta ruudkooga koowaad waa ikhwaan muslimiin magacyadu way bedbedelaan mar waxay u bedelaan waxay idhahdaan waxay la baxaan nahda mar waxay la baxaan itixaad mar waxay la baxaan islaax mar waxay la baxaan ictisaam mar waxay la baxaan damil jadiid marna waxay la baxaan al-shabaab magacyadaasi waa magacyo dhammaantood ku ururaya waa ikhwaan muslimiin siyaabaha ay doonaan inay markay doonayaan dal inay qabsadaanna waxay dalka ka abuuraan waxa loo yaqaano political crisis sida dhacday ee waddamo badan ay ka mid tahay jabuuti waad xogaal ka tihiin doorashadii ugu dambeysay iyo ragga u xidxiran waad xogaal ka tihiin tunis wixii ka dhacay waad xoogaal u tihiin wixii algeria ka dhacay sagaashanaadkii iyo halkii ku dambeeyeen waad xoogaal u tihiin wixii ka dhacay masar waad xoogaal u tihiin wixii ka dhacay syria waad xoogaal u tihiin maanta wax soomaaliya ay la degi leedahay waxa weeyaan waa asbaab noocaas nimakaasi diinta isku qurxiyaan oo sawir diinad bay sitaan lakiin afkaartoodu waa afkaar siyaasiya laba siyaaboodna way weeraraynta badan waxay dadaalaan inay hantida dalka gacanta ku dhigaan waxaa kale awoodda saaraan powerka inay gacanta ku dhigaan maanta waxaad moodaa somalilan xaalad ay doonayaan inay gacanta ugu dhigaan inay inay marayaan marka waxaan jecelahay inaanay jirin inaan u caddeeyo somalilan inaanay jirin guddoomiye iyo madaxweyne is haya iyo xisbi is haya laakiin waxaa sabab u ah inuu khilaafki intuu halkaa gaadho waxa wey gruubkaas waxaan jecelahay waxaa kaloo imika ay aada uga howlan yihiin inay abuuraan wax loo yaqaano guddida culimada somalilan siyaasadda ka dambeysana waxa weeye in qof kastoo siyaasiya oo muslinah oo muslin qoyar socoda sidii hadhow toole dadka loogu kicin lahaa oo guddidaasi noqon lahayd guddi awood badan oo qof kastaba iyagu ay samayn lahaan fideooyin ay qofna kaga saaraan systemka qofna ay kusoo geliyaan waxaad maanta xogaal ka tihiin inay aada ay uga qeyliyeen ururada waxaan ohan karaa diimeedkeena hore sida ahlusuna waljamaaca waxaa kuleed xogogaal u tihiin inay maanta hargeysa ay jiraan masaajido la isku haysto oo maxkamadaha ku jira sababna waxa u ah nimankaan idiin sheegayo waxay doonaya inay dhoominad gareeyaan dhammaan masaajidada oo isticmaalaan media marka waxaan jecelahay shacbi weynaha iyo iyo iyo inta af soomaaliga ku hadashaba inaad u fahantaan inaanay maanta jirin khilaaf siyaasi ah oo ka dhex jira dowladda somaliya dadka somalilan laakiin jamciyadaha noocaasi inay siyaasadda somalilan ay aada ugu jiraan imika aada waxay u taargadgareeyaan si loo tirtiri lahaa ahlusuna waljamaaca iyo ururka la yidhaahdo salaful saalix taas waa qodobka koowaad aan jecelahay inaan idiin iftiimiyo waxaan jecelahay oo kale inaan idin iftiimiyo qodobka labaad waxa weeyaan waa waxa weeyaan waa waa waxa weeyaan shalay waxaan maqlaynay ma odhan karaan waa golo dhexe ee guddi fulineed fulintii dowladda sagaal iyo toban xubnood iyo afar xubnood oo suuqa lagaga soo daray waxaan jecelahay inaan idin yar iftiimiyo xeerka xisbiga qodobkiisa shan iyo tobnaad wuxuu ka hadlayaa qaab dhismeedka xisbiga uu ka kooban yahay xisbigu wuxuu ka kooban yahay shir guddoonka iyo afarta guddoomiye ku-xigeen xogeeyaha guud iyo xubnaha golaha dhexe wuxuu sheegayaa isla qodobkaasi barqadiisa labaad inay golaha dhexe ay ansixin doonaan guddiga fulinta taa macnaheed waxa weeye markuu guddoomiyuhu soo magacaabo ay guddidii dhexe ay ansixin doontaa guddiga fulinta laakiin qaab dhismeedka xisbiga saaad ku arki doontaan farqadiisa ba qodobka shan iyo tobnaad intaas uga kooban yahay waxaan jecelahay taas waa qodob qodobka labaad aan jecelahay waxaa jiray awoodo u sheegteen guddidii shirweynaha awoodahooga waxaa sheegaya qodobka sagaaliyo tobnaad ee isla xeerka wuxuu sheegayaa shirweynuhu wuxuu leeyahay awoodahan soo socda wax ka beddelka iyo ansixinta dastuurka xisbiga wax ka beddelka iyo ansixinta barnaamijka xisbiga doorashada xubnaha xubnahan kooban waa guddoomiyaha afarta guddoomiye ku-xigeen iga xogeeyaha guud meel allaala meelu ka sheegaya in guddi fulneed uu magacaabaya ma jirto qodobkaas xarafka xa wuxuu sheegay doorashada xubnaha xis golaha dhexe ee xisbiga markaa ma muuqato meel allaala meel ay awood ugu leeyihiin shirweynaha xisbigu inuu magacaabo guddi fulineed waana rayacaam khaldan oo dadka la doonaya in lagu jahwareeriyo isla qodobka labaatanaad wuxuu sheegayaa shir guddoonka iyo xilka iyo waajibaadkuu leeyahay waxaan jecelahay waad akhriyi kartaan meel allaala meel ka sheegaya ma jirto qodobka koob koob labaatanaad wuxuu sheegaya xilka iyo waajibaadka guddoomiyaha isna kuma cadda meel allaala meel ka sheegaya waxaan jecelahay qodobka afar labaatanaad xarafkiisa da ayaa wuxuu siinayaa awoodda guddoomiyaha xisbiga kulmiye inuu awood xisbigu inuu awood u leeyahay inuu magacaabo guddiga fulinta sidoo kale xeer number fourteen qodobkiisa saddexiyo tobnaad ayaa isna wuxuu awood u siinayaa inuu inuu guddoomiyaha xisbigu uu awood u leeyahay inuu magacaabo guddiga fulinta taasi waxa weeyaan waa intii xeerka sababtoo ah waxaad moodaa hadday beentu fara badato reecaamku way way lumisaa waxaan jecelahay shalay qoladii hadlaysay anuma odhan karo de waa waa guddi fulineede waa xubnaa lasoo diray golaha wasiirada ka tirsane iyagu oo welibana waa inta aan isleeyahay waa xubnuhu dadku way kala noo kala suntanay markan shirka golaha ku jirnay ragna waxa ahayn rag la diro ragna waxa ahayn raggaan idiin sheegayay awoodda meesha ku leh markaa raggaa lasoo diray ma jecli inay waxay yidhahdeen meel allaale meelan ku aragno ma hayne waxaan doonay waa annagaa idiin faahfaahinay waxaad ka eegi doontaan insha allahu halka taasi waa qodob qodob labaad waxaan jecelahay xubno ka tirsan guddidaasi waxay yidhahdeen salka iyo khilaafka xisbigaygu wuxuu ku ururaa musharaxnimada xisbiga guddoomiyaha xisbiga waxaan jeclahay qodobkaana inaan laba qodob ka idhahdo horta waa xuquuq dastuuriya qofku inuu istasharaxo iyo in la doortaa waa xuquuq dastuuriya dastuurkeena qaranka qodobka labaiyo labaatanaad farqadiisa koobaad ayaa qofka muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu galo howlaha siyaasadeed dhaqaale bulsho iyo hidde si waafaqsan xeerka iyo dastuurka qaranka sidoo kale farqadiisa labaad waxay leedahay muwaadin kasta oo buuxiya shuruudaha xeerka tilmaamaya wuxuu xaq u leeyahay in la doorto lana waxana doorto si awadeed ima muuqato hadduu qof idhaahdo waxaa kuu muuqata inaanu jirin caqliyada saliima laakiin qofka marka la idhahdo waxaa dheh inuu odhanayo ninkaasi wuxuu ka hor yimid xaqii dastuuriga ahayd oo qof inuu xaq u leeyahy inu waxna doorto lana doorto sidoo kale xeer fourteen oo inta badan ay siteen ilaa xal aynu ku arkaynay qodobkiisa koob iyo tobnaad wuxuu leeyahay musharaxiinta wuxuu markuu ka hadlay musharaxiinta qof kastoo muwaadina wuxuu xaq u leeyahay waa isla xeer fourteen wuxuu xaq u leeyahy in la doorto waxna doorto si awadeed anugu ma arko sabab ama madaxweyne ha noqdo ama guddoomiyaha xisbiga ha noqdee sabab qof loogu diidi karo inuu wax doorto lana doorto taas waxay noo caddaynaysaa inay nimankani doonayaan inay dalkan geliyaan political crisis sidii masaroo kale in la isku dilo dadku iska horyimaadaan kabacdina siyaasadooda halkaa ugu fusho laakiin waxaan leeyahay waxaa jirta daraasado ay ka sameeyeen hay-ada caalamiga bisho mar baan jecelahay inaan idisiiyo qaabdhismoodkooga dhaqaalahooga taladooda iyo guddoonkooda maanta hargeysa waxaa jooga ragii iska sharaxay xamar ee guddoomiyaha isku sharaxay ee ku guul daraystay maanta hargeysa inala jooga waana waana nasiib daro maanta inays yidhaahdaan ma muuqataan soomaalida waxay tidhahdaa ninka dhuumana dhabarku muuqdo waxaan kaloon leeyahay taasi waa wa waa qodobada aan jeclahay inaan idiin iftiimiyo marka la leeyahay guddoomiyaha iyo madaxweynaha ayaa ayaa ayaa khilaaf ka jira ta shalay waa labadii nin ee la wada dooranayay caqliyadda maanta odhanaysa labadii nin ee shalay la wada dooranayay ayaan maanta haddana khilaaf ka dhex abuuraynaa waxaan garanayaa qof kastoo caqli saliima leh da waa garan karaa waxa looga damacsan yahay dalkanna waxaan jecelahay in inay inaan tala soo jeedinteedan aan jecelahay inaan usoo jeediyo imanka waxaan ugudbayaa tala soo jeedinteedii mid waxa weeyaan wa waxaan doonaya inaan usoo jeediyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan tii baan ku horeynaya madaxweynaha waxaan jeclahay madaxweynuhu waa nin xurma inaga mudan runtii intaan wada shaqeynaynina waa nin akhlaaq badan nin dhib badan maaha waa nin dhibta neceb waxaanan aaminsanahay labiyo soddon sannadood buu dalkiinu soo halgamayay maantana wuu shaqeynaya labada kun iyo sagaalkii mar aanu keliis ku ahayn maalin aanu ku idhi wuxuu yidhi waxaan u taaganahay inaan shantaa sannadood hadduu alla igu simo inaan magac kaga tago magaca inaan kaga tago shantaas sanno hadduu alla igu simo maantana waynu taaganahay markaa madaxweynaha waxaan leeyahay soomaaliduna waxay tidhahdaa cimrigaaga ceeb laguma sugotiyo bulu-aadankuna wuxuu manaafacsado waxa ugu weyn taariikh taarikh baa ugu weyn taarikhda waxaa laga yaabaa inuu inuu inma ilmahaagu dhexlo inuu kaad awowgood tahay dhexlo inaad adigu dhexasho hadduu alla kugu simo marka waxaan jecelahay sidii ninkii aadan cabdillahi cusmaan in aanad taarikhda iska xumaynin maanta sharaf iyo qiimaad ku leeda somalilan haddaad doonayso inaad aad isleedahay awood baad u leedahay inaad inaad tartanto waxaan jecelahay horta bal gruubka aan jeclayn iyagu maslaxadda somalilan inaad marka hore ugu yeelato si caqli furana inaad talada aad u qaadato lakin waxaa ku leeyahy taarikhdaada ha ku masixin siyaasad gurdacan oo gruubka uga hoos laman ay wataan midna waxaan leeyahay shacbi weynaha somalilan waxaan halkan doonaya inaan ka caddeeyo siay ummadda iskaga hor keenaan dhowr kalar bay yeeshaan reeraha iska hor keenaan imika waxaad moodayen reero reeraha reero aan waxbaba isu ahayn oo walaalo ah oo oo dhal iyo dhasheeda oo dhiig iyo dhaqan ka dhexeeyo oo xididtinimo ka dhexaysa inay maanta doonaya inay inay inay khilaaf ka dhex abuuraan waxaan shacbiweynaha ujee usoo jeedinaya inaanay jirin reer reer ku duulay duulaanku ah iyo reer reer wax u diidan laakiin waxbaynu wada leenahay waxaan wada leenahay inaan wada ilaashano ayaan doonaya waxaana idinka digayaa siyaasaddaasi waxa ay geysiin kartaa somalilan inay hargeysa noqoto muqdisho oo kale berbera noqoto marko oo kale burca noqoto baydhabo oo kale ceergaabana noqoto kismaayo oo kale ilaah baynu leenahay rajeyna maayo gruubkaasi inay ku guuleysan doonaan afkaartooda guraacan marka waxaan jecelahay inaad qalbi furan yeelataan ubadkiina iyo ayahiina inaad ka tashataan midna waxaan leeyahay qolada aan u sheegayo aanu qoladayada amnigu naqaano guntigaabta soomaalidu waxay tidhaahdaa laca aragtaye laagga ma og tahay maanta beesha caalamka iyo dowladaha inala jaarkayba si fiican bay uga warhayaan siyaasadda somalilan siyaasad xumadiinas waxaa geysiisay dowladdii keliya ahayd inala jaarka ahayd ee viisaheena aqbali jirtay ee dalkeenu ku geli jiray viisaha baasaborka somalilan in loo diido sideed iyo tobanka mey inaan laga xusin u malayn maayo waddada idinka furan damaciina halagada ah waxaana jecelahay inay qacaan bila-aadanka bismillahi kariim bulshadani maalin dhow iska kii qaban doonto midna waxaan leeyahay hogaanka xisbiga kulmiye waxaan jecelahay inay ku dhiiradaan inay ku dhiiradaan wixii dastuurka iyo xeerarka dalku ay u ogol yihiin kana fogaadaan wixii ummadda fawdo iyo sikoorkeen ka horkeenaya waanad mahadsantihiin wabilahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala barakaatu magacaygu cabdiqaadir xuseen star t v baan ka socday waxaad sheegtay markii dalka inay joogaan niman mas-uuliyiinaha wadaadaaho xamar gudoomiyena looga tartamay bil ka hor wasiirka hogeenka amnigaad ahayd maanta intaad arrinka noocaasa iftiiminayso shalay maxaad uga qabanaysa wax maadaama wasiirka amniga tayada labaad waxaa ku weydiin lahaa waxaad sheegtay nimanka guddiga fulinta shalay tabashirka jiraayo qabta inay ku jiraan qola la diro iyo qola awoodda kula meesha adi markaa wasiirka ahayd ma kuwa la diraan ahayd si kuwa awoodda kula meesha waayo waad macsan tahay in adeer waxaa jeclaa marka hore inaan su-aasha ka jawaabo horta waxaan doonaya in idiin sheego waxaan ahaa anigu xubin ka tirsan golaha la yidhaahdo golaha la dagaalanka argagixisada iyo bulcadbadeeda ee gacanka carmeed waxaan ka qayb galay shirkii lagu qabtay sanca iyo shirkii lagu qabtay jabuuti waxaan isku daynay inaanu la wadaagno la wadaagno wadamada Som- somaliland la jaarka ah sidii loola dagaalami lahaa waxaad xogagaal ka tahay anigoo qura maahe shan jeer amba lix jeeroo hore in madaxweynaha lagala hadlay sidii nimankaa wax looga qaban lahaa annagu haddaan nahay col baan ku ahayn aragtidan iyada ah ee waxay gaadhay shirka golaha wasiirada inaan laba soo hadal qaadi karin al-shabaab oo laisku qabsado laakiin marnaba nagama joojin jirin inaanu ka hadalno kana doodno een, arrinkaa isaga ah tan tan kale haddaan ahay qof la diraayo sababta xilkan uga tegay baad- ayaa ayaa kuu sheegaysaa in lay diri jiray in- in- inaan ahaa qof xora